إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo gado dadkii ay maraykanku ka barakiciyeen deegaanka janaayi cabdalla ayaa bilaabay inay dib u soo laabtaan kadib jabkii halkaas ku gaaray shisheeyaha mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay sakada xoolaha nool ee la qaybiyey sanadkii lasoo dhaafay ee hijriga maamulka ala sacuudi iyo xuutiyiinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay gantaalo lagu tuuray garoon ku yaala dhulka xaramaynka فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fidsan ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa waxaa la sheegay in muwaadin soomaaliyeed oo halkaas ku sugnaa ay ku dileen kaasoo shaqadiisa ku guda jiray ganacsadahan ayaa waxay burcadu ku dileen dukaankiisa oo ku yaala deegaanka delefta oo ka tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur africa kuwaasoo markii dambe goobta ka baxsaday dilka intaana u geysan ka hor waxaa la sheegay in muran uu soo kala dhex galay kaasoo sababay inay gacanta ka wada hadlaan sidoo kale wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in kooxdii burcad ahayd ay weerareen dhowr dukaan oo soomaali ah oo halkaas ay ku leedahay kuna yaalay deegaanka ay dilkani ka geysteen dilka loo geystay ganacsadahan soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli sanadkan dhammaadka ah ee labada kun iyo labaatanka gudaha waddankaas lagu dilay tira aad u badan oo soomaali ganacsato ah howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo gado mahad ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay fulisay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah iyo mid gaar ah kuwaasoo dhammaantood lagu beegsaday askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay haddaan ku horreyno shabeellaha hoose waxaa shalay ka dhacay howlgallo gaar ah oo lagu khaarijiyey askar ka tirsan dowladda federaalka shiishahano ka tirsan mujaahidiinta ayaa toogtay askari ku sugnaa deegaanka berire oo ka mid ah deegaanada u dhow degmada afgoye ee shabeellaha hoose sidoo kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galab qarax la beegsatay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada ceel waaq ee gobolka gedo qarax ayaa askarta haleelay xilli ay ku sugnaayeen goob maqaayad ah oo isugu imaan jireen askartan inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa si xun ugu dhaawacmay laba askari kuwaas oo loo qaaday xarun caafimaad oo ay halkaas ku leeyihiin kenyaatiga sidoo kale shabeellaha hoose waxaa shalay ka dhacay weeraro ay qaadeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lala beegsaday askarta ugandha ee kusoo duulay dalka weerarka ayaa la aaminsan yahay inuu khasaaro gaarsiiyey ugandheeska waxaana loo qaaday mashallaayo u dhow degmada qoryooley ee shabeellaha hoose howlgalladan oo idil ayaa ku soo aaday xilli ay toddobaadyadii lasoo dhaafay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii labalaabtay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa dadkii ay maraykanku ka barakiciyeen deegaanka janaayi cabdalla ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan kadib jabkii halkaas ku gaaray shisheeyaha waa kan maxamed ciise maanta oo kale jimcihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka janaayi cabdalla ka jirtay naxdin iyo welwel markii ay halkaasi gaareen ciidamo maraykan iyo kuwa calooshood u shaqaystayaal soomaali ah balse maanta waxay dadka ku naaloonayaan farxad dareenka farxadeed ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada maraykanka ay halkaasi isaga carareen markii isniintii lala beegsaday camaliyad istishaadiyo ah oo looga dilay labaatan askari oo isugu jira iyaga iyo baangaraf mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoogu warramay shucuurtooda walaal waxaa weeyaan deegaanka janaac cabdalle farxad baa ka jirto ayadoo maalmihii laga soo dhaafay deegaanka uu ka jira cabsi waxaa weeyaan marka ugu dambeysay hubiye fara badan bay garaaceen duurarka ku garaaceen kadibna teendhooyinkii iyo raashiinkoodii iyo biyahoodii watarka ahaa oo yaalee ka qaxeen oo ka carareen iyo shidaalkoodii xareed ay ooga tageen xiyaalli xaradii way qaadan waayeen waddadii ay ku yimaadeenna mayna marin waddo kale jeexdeen oo cagaf iyo ku banaysteen ilaah baa ku mahadsan waxaa waaye rucdi iyo cabsi uu ilaahay ku riday hadda maxaad dareemaysaan farxaad aad iyo aad u weyn oo la soo koobi karin oo ilaahay subxaana watacaala in loogu mahadiyo ah oo meel walbo dadka muslimiinta jooga aan leenahay dadka usoo duceeya walaalihiina farxaddana aan la qaybsanayno muslimiinta waddanka ku nool ayaan dareemaynaan dadkii ku noolaa deegaanka jannaye cabdalla oo halkaasi isaga barakacay markii uu maraykanku kusoo duulay ayaa bilaabay inay dib u soo laabtaan sida uu inoo sheegay goobjoogahan walaalkay dadku way qaxeen way ka guureen waxa waaye dhibkoodii iyo rafaadkoodii baa loo dulqaadan waayey dadkii argagax bay ku beereen dadku waxay noqotay in gaari dameer ay ku guuraan halkaa iyo baadiyihii ay aadeen duurarkay dadka ku qaxeen iyadoo wakti kulula oo mano lagu jiro meeshana way faarujiyeen dadka qaarkood hadda saaka way soo laabteen xaradu waan tagay haa waan soo arkay xarada raadad aad iyo aad u adag baa ka muuqda qof wax looga sheekayni karo maaha waa inuu asaga arkaa fiican qof weliba wuxuu arko yaa fiican inuu ka hadlo deegaanka janaac cabdalle iyo meeshii nimanka ka guureen qaraxii qabsaday hoosha meeshaa ka dhacday aad iyo saameen waxaa dhacday xitaa kabahoodii iyo shaararkoodii iyo goyahoodii inay ka tagaan qundhabyadii iyo wixii ay wateen oo dhan meesha kaga tageen maamulka islaamiga ah ee deegaanka jannaye cabdalle ayaa haatan ku howlan kaalintiisa ku aadan dib u dejinta qoysaskii ka hijrooday shisheeyaha mu-aasad halka taayib ayaa baahisay film lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool ee la qeybiya sanadkii lasoo dhaafay ee hijriga maxamed cali aadan ayaa warbixinta filimka soo jeedinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii ay dhowaan iclaamisay kaasoo la wada sugayey filimka ayaa waxaa lagu magacaabaa quduufu shariica ama midhaha shareecada isagoona ah xalqadiisa koowaad waxaana lagu soo bandhigayaa qaybinta sakada xoolaha nool ee wilaayaadka islaamiga ah sannadka kun afar boqolkoob iyo afartanka hijiriyada isdaarka oo la daawan karo ku dhowaad afartan daqiiqo ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa degmooyinka iyo deegaanada laga qaybiyey sakada xoolaha nool waxaana ka mid ah bu'aale saakow buqa qable kuunyo barrow buulafullaay iyo ceelcadde oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa nusuus sharci ah oo ka hadlaysa sakada kuwaasoo isugu jira aayaad qur'aani ah iyo axaadiid وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam wuxuu mucaad ku yidhi markuu u dirayay yemen waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah markaad u tagto waxaad ugu yeertaa inay towxiidka qiraan haddii ay arrinkaas kaa qaataan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey shan salaadood maalin iyo habeen kasta haddii ay arrinkaasi kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo kuwooda hantida leh laguna celinayo fuqaradooda ama saboolkooda haddii ay intaasi kaa oggolaadaan waxaa kaaga digayaa inaad ka qaaddo xulka xoolahooda iska ilaali habaarka qofka dulman sababtoo ah isaga iyo allaah wax astura ama xijaaba u dhexeeya ma lahan
dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa lagu arkayaa filimka kuwaasoo la guddoonsiinayo sakada waxaana wejiyadooda laga dheehanayaa sida ay ugu faraxsan yihiin sakada la siiyey
maanta maxaan taaganahay farcad fiican oo maxay eeday xaragada al-shabaab ay madax ka tahay oo maxay dadkii faqaradaha iyo dadkii masaakiinta ay nooleynayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ay ay maxay aheeday si sharaf la wax ku bixinahayaan waxaa la isiiyey shan geel way ku mahadsan yihiin anigana kii ii barakoobo ii bato oon ku masaakan bixa allaha iga dhigo marka sidaasaan kuwixina gaaladana allaha jibiyo gacanta muslimiinta kor allaha ka dhigo
maanta shan neef waa la isiiyey oo sika oo geel maasha allah alxamdulilah dadka muslimiinta mujaahidiinta ay siiyey waa mahadsan yihiin maasha allah marka go-aanka isaas waayo gaalada allaha jibiyey ee wixii la socda
awalan qabla kulli shay ilaahay baa mahadsan maanta waxaa nala siiyey anagoo joogo degmada ee jilib hoosteeda arbaaj shan halaad oo geel leh oo sakada ayaa lii siiyey ilaahay baa ku mahadsan bacdallah ee walaayada islaamka hoos fiis ee geelaas ku bixisay sidaas sharafta badan ku bixisay waa u mahad celinayaa haddii ilaahay yidhaahdano sanadka dambana inaan bixiyo sakada ayaan ballan qaadayaa ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan ka baryayaa inuu gaalada halaago oo gaalada halaago oo gaalada halaago islaamkana guuleeya
arrinta lixaad aan isu dardaarmayna waxa weeyaan xilkasnimo inaan muujinno oo mas-uuliyad aan dareenno rasuulku wuxuu leeyay salawaatuullahi wasalaamu calayh kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi waa inaan dareen mas-uuliyadeed isgelinno ogaanana alla inuu inagala xisaabtamayo xilka aan hayno si gaarana wuxuu xil inooga saaran yahay dadka taagta daran agoonta saboolka bukaanka iyo kuwa lixaad kale
sanad walba mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saarta isdaaraad lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool kuwaasoo laga qaybiyo wilaayaadka islaamiga ah
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan maamulka ale sacuud iyo xuutiyiinta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay gantaalo lagu tuuray garoon ku yaala dhulka xarameynka maxamed ismaaciil ayaa soo jeedinaya warbixinta warkan
maamulka ala sacuud oo war ka soo saaray duqeyn axadii la soo dhaafay lagu beegsaday garoonka bahama ayaa sheegay inay ka hortageen weerarkaas duqeymaha ayaa loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaha saarneyn ee loo yaqaano daranka kuwaasoo ay ku rakibnaayeen gantaalo taxaaliifka sacuudiga ayaana sheegay inay soo rideen diyaaraddaas iyo gantaaladii ay xambaarsaneed ma jiro cid cadee karta warka ka soo baxay maamulka ala sacuud marka laga reebo sheegashadooda oo ah inay iska difaaceen gantaalada dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa axadii la soo dhaafay war ay soo saareen waxay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas ayagoona tilmaamay inay beegsadeen ahdaaf sugan waa sida ay hadal ku dhigeene tan iyo bishii maars ee sannadkii labada kun shan iyo tobankii xilligaasoo dalka yemen ay ku duuleen taxaalufka uu hogaamiyo maamulka ala sacuud ayaa gudaha xarameenka waxaa ka dhacayay weeraradii ugu badnaa oo ay ku qaadaan maleeshiyaadka xuutiyiinta weerarkii ugu cansanaa oo ay xuutiyiinta ku qaadeen maamulka ala sacuud waxaa ka mid ahaa kii lagu beegsaday shirkadda aramko kaasoo sababay burbur xoogan iyo khasaaro malaayiin dollar ah marka laga yimaado in taxaalufka ala sacuud iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ku dagaalamaan gudaha dalka yemen waxay dhibaato badan ku hayaan shacabka waddankaas ayagoona u geysta duqeymo arxandara ah oo aan kala soc lahayn aad ayuu u mahadsan yahay maxamed ismaaciil warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa